faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeen ee raadiyo cadaada caawa kuwooda ugu dooroon dowladda federaalka soomaaliya heshiis ku kacaya afartan iyo laba yuuro la saxaatay midooda yurub madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaare oo sheegay inuu jawaab cad uu ka bixi doono dagaalkii lagu dilay taliyaha qaybta booliska gobolka hiiraan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo si kalo lagu hadlay dad rayida oo lagu laayay deegaan ku dhow magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug banaanbax xoogan oo maalintii labaad ka dhacaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan amisom oo garab muhiima ugu deeqday ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ugana mahad celisay deeqdaasi guddi uu madaxweyne farmaajo usoo magacaabay xiisadda gobolka hiiraan oo maanta gaara magaalada beledweyne gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka hiirshabelle oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilka loo geysta taliyaha qaybta booliska gobolka hiiraan eeyo sacuudi carabiya oo wiil u dilaysa dambe uu galay caruurnimadiisii
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo khamiisa ay sii baxayso jimca ay soo gelayso juun ay ku astaysan tahay saddex iyo tobankeeda bisha lixaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobadaasi oo dhan caawi waxaa la diyaara xasan axmed maxamed khasaaro mahadsaned mahadnur axmed habeen wanaagsan kusoo dhowada warkii oo dhan dowladda federaalka soomaaliya ayaa heshiis ku kacaya afartan laba milyan oo yuuro la siixaatay midooda yuruba dowladda federaalka soomaaliya ee midooda yurub ayaa munaasabad gawjo uu ka haaray wasaar ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya oo lagu qabtay magaalada caasimadaah ee muqdisho waxaa maanta si wadajir ah ugu siixay heshiis maalgelinta mashruuca dibudhiska wadooyinka gobolada dalka oo midooda yurub ay ku bixinayso lacag dhan afartan iyo laba milyan oo yuuroa wasiirka wasaaradda qorsheyntii maalgashiga caalamiga ah dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda qorsheyntii iskaashiga caalamiga ah dowladda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan iyo safiirka midooda yurub ee soomaaliya ayaa heshiiskaasi si wadajir ah u siixay ra-iisul wasaar ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahadi maxamuud guleel qadar oo heshiiskaas kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxauu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay bogaadinayso taageerada joogta ahee midooda yurub ay siiyaan dowladda federaalka soomaaliya taageerada afartan laba milyan ee midooda yurub ugu deeqay dibdhiska wadooyinka gobolada dalka ayaa sheegay inay sii xoojinayso tobankii milyan ee yuuro ahaa dhowaan midooda yurub ku taageeray hab miisaaniyaadka dowladda federaalka soomaaliya
runahaantii maanta waxay noo tahay hawl muhiima oo aynu qabanayno mashruuca dibudhiska wadooyinka dalka oo wax weyn u tari doona isku xidhka maamulada iyo iyo dalka guud ahaanba milyan waa wax yar marka loo eego baahida weyn ee aynu qabno inaan dalkeenna isku xidhno laakiin waa bula- bilow aada u fiican oo aan qabno in ay kusoo dhiiradaan wadamada kale ee caalamka ee aan saaxiibada nahay ay nagala shaqeeyaan Eh, waa bilow wanaagsan oon ugu hambalyeynayno midooda yurub eh, taageerada joogtada ah ee ay mar walba ay nala garab taagan yihiin iyo wada shaqaynta fiican oo inaga dhexaysa Eh, annagana haddaan nahay dowladda federaalka eh, waxaanu u taagannahay in aanu eh, banyaal iyo isla xisaabtan dhaqaalaha guud ee deeqbixiyaasha ugu talagalay mashruucani ayaa ah konton iyo sagaal dhibic toddobaatan iyo shan oo yuuro ah dhaqaalahan ayaa ka kooban afartan iyo laba milyan oo ka timid midowda yurub labiyo toban dhibic soddon iyo kow milyan oo ka timid sanduuqa horumarinta afrika saddex dhibic shan milyan oo ay bixinayso dowladda federaalka soomaaliya hal dhibic sagaashan iyo afar milyan oo ka imaanaysa neto bangiga horumarinta afrika iyo wasaaradda ay khusayso ee dowladda federaalka soomaaliya ayaan fuli doontaa mashruucani madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa sheegay in jawaab cad ay ka bixi doonaan dagaalkii lagu dilay taliyii qaybtii booliiska ee gobolka hiiraan madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare oo hadasha jiras ku qabtay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa wacad ku marin in cadkaas oo ka dambeysay dilkii taliyii qaybtii booliiska ee gobolka hiiraan kornel marxuum maxamed macow in la marsiin doono cadaaladda madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa ka tacsiyey geerida allah u naxariistee marxuum maxamed macow ayaa taliyaha qoyska guud ahaan bulshada reer beledweyne ugu baaqay inay isdejiyaan oo muujiyaan xasilooni wuxuuna ballan qaaday in cadaaladda ay heli doonaan maxamed cabdiwaare ayaa wuxuu tilmaamay in bulshada reer hiiraan laga doonayo la shaqaynta maamulka cusub ee loo soo magacaabay gobolka hiiraan
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun sida aad ka warqabtaan dhibaato xoog leh oo runtii aanan filanayn ayaa ka dhacday magaalada beledweyne dhibaatooyinkaas oo ku dhintay taliyihii qaybta booliiska korneyl maxamed macow waxaan ballan qaadaynaa korneyl maxamed macow inuu cadaalad helo reerkiisa cadaalad helo bahda booliisku ay cadaalad hesho reer hirshabelle ay cadaalad helaan sidaas daraaddeed dadka ehelkaa qaraabada asxaabta oo aada uga xumaaday geeridaas ku timid korneylka ka bannaan baxay ka mudaaharaaday waxaan leenahay isdejiya heer qaran iyo heer dowlad goboleedba arrintaas meel fiican ayay taallaa biidni illaahi tacaalaana cadaaladda ayaa dadkaas meel marsii doonta biidni illaahi tacaalaa sida muxuu ahaay aan haddaba u sheegay dadkii ayagoo gacanta kula jira arrintaas la soo qabtay waa xiran yihiin xabsigay ku jiraan waa dad la yaqaan falku wuxuu ka dhacay maalin cad meel fagaara ayuu ka dhacay wax mugdi iyo hukuma aysan jirin dadkaas siday ayagu sheeganayaan waxay sheegayaan in la soo amray oo madax ka sarraysa ay soo amartay keliya waxaa ka dhiman madaxdaas ay leeyihiin waana soo amartay in la ogaado oo la xaqiijiyo iyo sababtay u soo amreen hadday run tahay in la ogaado waana insha allahu tacaala ku rajo weynahay in xal la gaari doono meydka ilaahay jannadii ha ka waraabiyo dadka dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo meydka waxaan rajaynaynaa in biri subaxdii la duugo haddii ilaahay idmo arrimaha kaleeto oo cadaaladda la xiriirana guddigaasna waa sugaynaa annaguna hawshii meel fiican bayba noo maraysaa sida hadda warbixinta ay igu siiyeen eh, guddigii ka shaqaynayay waana soo dhoweynay guddigaasna waa la qaybsan doonaa ummadda soomaaliyeed iyo reer hirshabeelle iyo reer beledweyne iyo qoyskii marxuumku ka geeriyoodane sida ugu dhaqsaha badanna ayaan ula wadaagi doonaa wixii ka soo baxa baaritaankaas madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa shalay safar degdeg ah u gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib markii safar degdeg uga soo mabaxay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana beledweyne kula kulmiyay banaanbaxyo caraysan oo kasoo horjeeda dhibaatakiisa beledweyne maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa si kul uga hadashay dadka rayidka ah ee lagu dilay deegaan hoos yimaada magaalada dhuusamareb ee caasimada gobolka galgaduud madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta shir gudoomiyey shirka toddobaadle ay yeeshaan golaha wasiirda ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shirkan ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ammaanka dhaqaalaha siyaasadda waxaana warbixino ku aadaa ammaanka laga dhageystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya isaaq barrow isaaq wuxuuna ka warbixiyey howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ee ka socda qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose kaasoo lagu carabtirayo dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale shirkan ayaa waxaa marti ku ahaa gudoomiyaha guddiga shaqada rayidka ah ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana warbixin ku aadan habsamo socodka shaqada ay ka dhageysteen golaha wasiirada iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen shirkan ayaa waxaa si weyn looga hadlay dhacdii foosha xumeed ee ka dhacda deegaan hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud oo lagu dila dad shacab ah oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya madaxda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa tacsi tiilan leh u diray eeladii qaraabada ay ka geeriyoodeen dadkaasi waxayna xuseen in si dhow loo soo qabanayo dadkii dilka u geystay dadka shacabka ahaa ean waxba galabsan ayadoo ay kaasho doonaan maamulka galmudug lana horkeed doono sharciga shirkan oo ahaa mid intii uu socodiiradda lagu saarayay arrimahan dilka loo geystay dadkii shacabka ahaa ee ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfinta iyo wacyigelinta bulshada deegaanada koonfur galbeed xasan cabdi maxamed waxyaabaha maanta guud ahaanba shirka golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya la iskula soo qaaday waxaa ka mid ah guud ahaanba amniga koonfur galbeed soomaaliya eh, meesha uu maraayo iyo sida ciidamada kala duwan ee qaranka soomaaliyeed ay uga qayb qaadanayaan sugidda amniga iyagoo la kaashanaya shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom marka ugu horrayso dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu tacsiyo tiiraanyale u dirayaa dadkii shacabka ahaa ahaana reer koonfur galbeed soomaaliya oo lagu laayey loona laayay sida a- arxandarrada ahayd laguna laayay dowlad goboleedka galmudug guud ahaanba dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu tacsi guud la wadaagayaa eheladii qaraabadii iyo riximkii ay ka geeriyoodeen guud ahaanba inuu samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo sidoo kale dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay dowlad goboleedka galmudug ee aagga lagu laayay dadkaas masaakiinta ah xoogsatada ah ee soomaaliyeed reer koonfur galbeed soomaaliya ahna eh, ay ka codsanaysaa dowlad goboleedka galmudug inay baaritaan qoto dheer sameeyaan jawaabo waafi ah oo ay ku qanci karaan ehelada dadka la laayey iyo guud ahaanba shacbiga koonfur galbeed soomaaliya meel walba ay joogaanba in ay baaritaan sameeyaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya golihiisa wasiirada oo uu maanta madaxweyne cabdicasiis shir gudoominayay waxaa lagu martiqaaday eh, shirkaas gudoomiyaha shaqaalaha rayidka koonfur galbeed soomaaliya isagoo warbixin dheer halkaas ka soo jeediyey halka ay marayso shaqada guud ahaan loo igmaday gaar ahaanna shaqaalaysiinta shaqaalaha cusub ee laga qaadanayo koonfur galbeed soomaaliya isagoo tilmaamay in meel wanaagsan ay marayso cadaaladana lagu shaqayn doono qofkana aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo cadaaladda intaba la iswaafajin doono shaqaalihii wareeggii labaad ee shaqaalaha koonfur galbeed soomaaliyana uu meel wanaagsan marayo qaybta labaadna lasoo gebagabayn doono iyadoo la gula- la gudageli doono haddii alla idmo qaybta ugu dambaysay ee shaqaalaynta koonfur galbeed soomaaliya intuusan sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka uusan dhammaanin sidoo kale golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya maanta waxay eh, garwaaqsadeen soo jeedin ay soo jeedisay wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo ahayd eh, dhisidda hay-adaha dastuuriga ah oo ay ka mid yihiin maxkamadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in la uko lana aas-aaso eh, soo jeedintii wasaaradda amniga sidii ay u soo jeedisay oo ahayd in la unko maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoon dareemayno inay reer koonfur galbeed baahi badan u qabaan in la helo maxkamad eh, heer dowlad goboleeda iyadoo dabcan sharciyada iyo nidaamyada lagu dhisaayona la waafajin doono sharciga dalka u yaallo taasoon dareemayno in dhibaatooyinka jira qaarkood ay xal wara u noqon doonto marka maxkamadaas eh, sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada qalabka sida la dhisay ay noqon doonto saldhigga sharciyeed iyo saldhigga eh, eh, eh, garsoor ee ay ka kici doonto dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaraddan amnigana si guud bay ugu mahadcelisay ugu mahadceliyeen golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya soo jeedinteeda iyo aragtideeda ku qotan xasilinta iyo dejinta nidaamka garsoorka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya barnaamij xoogan ayaa maalinka labaad ka dhacay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi casmaan ayaa warkan ka soo diray beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalintii labaad waxaa ka dhacay banaanbax ay dhagayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada beledweyne waxaana xirmay ganacsiga gudaha magaalada beledweyne banaanbaxyaasha ayaa taayaro waxay ku gubiyeen wadada weyn ee dhex marta magaalada beledweyne qaar ka mid ah banaanbaxyaasha ayaa baaq waxay u direen dowladda soomaaliya ayagoo ugu baaqay in ay soo farageliso arrimaha ka taagan gobolka hiiraan waxaan u sheegayaa ummadda reer beledweyne gaar ahaan reer hiiraan in dhibaatada iyo qaska iyo dhibaatada ka jirta hiiraan waxa noo keenay ninka la yidhahdo maxamed cabdi waare haddana waxa soo dhoweeyey ninka la yidhahdo faarax kooshin dhibaatada asigaa shala noo keenay waxaan u digayaa dowladda federaalka waxaan u digayaa dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ma doonayno maxamed cabdi waare ma doonayno faarax kooshin ma doonayno hir doonayno gobolka hiiraan waxa ka shaqay doona gobolka hiiraan waxa ka shaqay doona hiiraan hiiraan soomaaliya hiiraan soomaaliya hirshabeelle ma rabno hirshabeelle ma rabno waxaan u sheegayaa maxamed cabdi inuu isaga tago gobolka hiiraan inuu isaga baxo gobolka hiiraan inuusan colaasukee noo horseedin inuu saaxiilka iska waraajiyo inuu wax uusan noo ummadda reer hiiraan aan isdejinna federaal wax la yidhaahdaa jiro hirshabelle wax la yidhaha ma jiraan Inta ma jiraan ummadda waxaan u sheegnaa madaxweynaha maxamed cabdi waare inuu xilka iska wareejiyo ama cadaalad darrada uu ka baxo waa kaa kaa tashanaayo tala noo mahaayo ayay kaa tashanaayo waa u sheegayna reer cabdulaahi hebel waare inuu isku keena diro oo ree hiiraan uu dhibaato u soo horseedo ma daanayno mana dooni doono ree hiiraan ay kaa tashanaayo hanaga dhex baxaano madaxweynaha farmaajo waxaa u sheegaynaa gobolka uu damiye inuu dhiso oo wuxuu noo soo diraya nin tuuga ah oo lagu kala baabi'iyo lagu kala jaro banaanbaxan ayaa yimid kadib markii taliyihii ciidamada booliska ee gobolka hiiraan lagu dilay iskahorimaad ka dhacay deegaanka kalabeer oo shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada beledweyne ciidamada midowda afrikii amisom ayaa agab muhiim ah ugu deeqay ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya iyadoo dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ay amisom uga madcelisay deeqdaasi jile jaamac jili ayaa soo koobaya howlgalka midooda afrika ee amisom ayaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxa ay ugu deeqeen qalab lagu kaydiyo cuntada bisil sida shaahiyada iyo cuntooyinka kale si kor loogu qaado awoodda ciidan ee soomaaliya qalabkan oo loogu talagalay in lagu xadido heerkulka raashinka ay ciidamadu isticmaalayaan xilliyada howlgalka ay ku jiraan ayaa waxa uu ka kooban yahay lix kunteenar iyadoona afar ka mid ah loo qorsheeyey milatariga halka laba kalena loo qorsheeyey inay qaataan ciidamada booliska soomaaliya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan cali maxamed ayaa u mahad celiyey ciidamada amisom ee deeqdan ciidan ku wareejiyey ciidamada soomaaliya ee u qabay baahi saa'id ah taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal bashiir cabdi maxamed oo goobta ka hadlay ayaa isna aad ugu mahad celiyey amisom taageerada joogtada ah ee ay u fidinayaan ciidamada soomaaliya waxaana sheegay in aysan ahayn markii ugu horreysay oo howlgalka midooda afrika ay caawiyaan balse ay sii wadi doonaan caawinta ay la garab taagan yihiin ciidamada soomaaliya wakiilka midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya faransiisko mandela ayaa dhankiisa ciidamada xoogga dalka ku ammaanay doorkii ay ku lahaayeen xoreynta deegaanka berire ee gobolka shabeellada hoose wuxuuna sheegay in amisom ay sii wadi doonto dhiiragelinta iyo taageerada ciidamada ammaanka ee soomaaliya si loo hanto ammaanka soomaaliya madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilkii loo geystay taliya qaybta booliska ee gobolka hiiraan cabdicasiis siciid xasan ayaa faahfaahinaya nabadoon maxamed yacquub isxaaq oo ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka kasoo jeeda gobolka hiiraan oo la hadlay idaacadda ayaa ka hadlay xaaladaha ka taagan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi nabadoonka ayaa tilmaamay inay aada uga xun yihiin waxa ka socda gobolka hiiraan taasi oo ku aadan xiisada u dhexeysa gudoomiyihii hore ee xilka laga qaaday yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed iyo maamulka hirshabeelle nabadoon yacquub maxamed isxaaq ayaa hoosta ka xariiqay inay ka xun yihiin dagaalkii shalay ka dhacay kalabeerka oo labaatan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isagoon u tacsiyeyey dadkii waxyeeladu kasoo gaartay dagaalka oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidamada booliska gobolka hiiraan waxa uuna u duceeyey in allah caafimaad siiyo dadkii ay waxyeeladu kasoo gaartay ama dhaawac uu kasoo gaaray dagaalkaasi kaasi oo isna uu ka mid yahay taliya ku-xigeenkii gobolka hiiraan nabadoon yacquub maxamed isxaaq ayaa carabka ku adkeeyey in dhibaatada ka taagan gobolka hiiraan uu mas-uul ka yahay madaxweyne maxamed cabdi waare waxa uuna tilmaamay in isbedelada faraha badan ee maamulka gobolka uu sabab u yahay khilaafka soo noqnoqday ee ka taagan gobolka hiiraan nabadoonka ayaa ugu baaqay dhinacyada isku haya gobolka hiiraan inay dejiyaan xaaladda wax welibana lagu dhammeeyo miiska wadahadalka beledweyna waxaan leenahay shalay waa lagu magacaabay haddii xilka lagaa qaadi haddii wax kaa maqan yihiin si sharciga ku doono xooga haku raadino ninkaa kale odiga oo meesha madaxweynaaka ahayd oo baadoodiyana waxaan leenahay waddanka dhammaan maamushaahe gobolka shabeellada dhexe halka gudoomiye ee xasan sheekhawaaya u ogaaya hadda jooga hiiraana shalad maraysaa midaad ka qaada midab iniida midaad ka qaada midab iniida warmayeera tahay waxaan leenahay sistamka iyo nidaamkiisa dawlada ay ku shaqeeyaan u shaqeen dadkana ha isku dirin wanaagna ha loo socdo wax walbana wada hadal ha laga dhameeyo intaasaan ku daaqaynaa waxaanu ku celcelinaynaa waxaa samaysa idamana farin kumaana farxin sababay ka tahay adeer macaano waa aragtay gobolka dhibaatada haysata ee xagga caafimaadkii ku liita mar kasta dhiibaxaa dhacday waxyeena hadda loo galo lama arko gobol c keli looga shaqeeya gobolka hiiraana ka jira gobolka hiiraan wuxuu ka mid yahay sideed iyo tobankii gobol ee ugu horeeyey intii kale gobollaheeda asagoo lamid ahayd gobol aan gobol dhalin lama arko gobolka ugu yar hal gobol u dhalin ama laba gobol saddex gobol ay noqdeen gobolladii kale asagoo hiiraan keligeedu taagan yahay saakina wuxuu marahayaa in ninkii salma casay io keen gobol koobshaha ay ka cado inuu a t c tuuro oo laleeyahay zero point two tuura lagu leeyahay zero point three tuur war waxaas wax aqle ma ma gobol maraykanka badan haata noocaas loogama dhaqmo gobolkaano marka dadka degan aad iyo aad loogu buqolaan maamulka meesha ka jira waxaan leenahay dadku waa idan dhale waana idala dhasha waan ku idin dhahay dadku dhimriy idinkaa kitaab ku dhaarata inay yidhaahdeen waayulah waayu bilah waayu bilah inaan cadaalad iyo nidaam ku shaqaynayo kitaabkii ay waxay kitaabka ilaahay usoo laabta sidaas si kastaba ahaatee hadalkan ka soo baxay nabadoon yacquub maxamed isxaaq ayaa kusoo aadaya iyadoo uu dagaal ku dhex maray duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamo kala taabaxsan guddoomiyihii hore ee xilka laga qaaday yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed iyo ciidamo taabaxsan guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay maamulka gobolka hiiraan guddigii uu madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya u magacaabay in baaris ay ku sameeyaan dilkii taliya qaybtii booliiska gobolka hiiraan ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mar kale jira jaamac jire madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shalay waxa uu guddi baaritaano sameeyo u saaray dagaalkii ka dhacay deegaanka kalabayr ee lagu dilay taliyihii qaybta booliiska gobolka hiiraan waxaana guddigaasi ay tageen maantay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan guddigan oo uu guddoomiye u yahay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya bashiir maxamed jaamac ayaa waxaa qayb ka ah xiirdhaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxa ay guddigaasi baaritaano dhab ah la filayaa inay ku sameeyaan sababtii ka dambeysay dilka taliyihii qaybta booliiska gobolka hiiraan gaashaan la dhexe maxamed macow xalane oo ku dhintay dagaalkii deegaanka kalabayr ee gobolka hiiraan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ahna guddoomiyaha guddigaasi ayaa shalay isaga oo saxaafadda kula hadlayay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in guddigooda ay si wanaagsan baaritaano ugu samayn doonaan wixii ka dhacay deegaanka kalabayr ee lagu dilay taliya macow madaxweynaha maamulka hiirshabeelle maxamed cabdi waare oo isna ku sugan magaalada beledweyne ayaa soo dhoweeyey guddigaasi waxauna sheegay in guddi kale oo la shaqeeyo uu magacaabi doono si baaritaanadu ay u noqdaan kuwa heer sarreeya xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar dabageed ayaa weli ka taagan deegaanada iyo degmooyinka gobolka hiiraan waxaana shalay banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha hiirshabeelle maxamed cabdiwaare ay ka dhaceen magaalada beeledweyne ee xarunta gobolkaasi gudahaan intaas ayaan kusoo gabagabanaya warkii habeen uu soo saaray la socodsi anigoo xasana maad nuur axmed uu farsameynayay talintana warkaan warkaxee dubkan mu doono habeen wanaagsan saaxiibayaal